أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kooxda riddada soomaaliya ayaa xabashida u ogolaatay in ay ka mid noqdaan isbahaysiga cusub ee afrikaanta duulaanka ku jooga soomaaliya ciidamada kufaarta etoobiya ayaa dhac bahasan iyo toogasho ka geystay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta xabashida faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo kataawil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii labay labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sida lagu horumarin karo waxbarashada ayaa ka dhacay degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa dowro tasiix ah oo bilooyin ah socotay u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale ee wilaayadaas dadweynaha ku dhaqan deegaanka biyooley ee wilaayadda islaamiga boqol ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha filimkii geedigii gurguurta guul ama gebidhaclayn oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxdii riddada soomaaliya ayaa xabshida etoobiya u ogolaatay inay ka mid noqdaan isbahaysiga cusub ee afrikaanta duulaanka ku jooga dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya kulan khamiistii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku dhex maray haweenayda dowladda xabashida itoobiya ugu magacaaban wasaaradda difaaca iyo madaxda ugu sarreysa dowladda riddada oo uu hormuud u ahaa xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in itoobiya loogu ogolaaday in ciidankeeda ay ka mid ahaadaan isbahaysiga cusub ee eusom war-saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda addis ababa ayaa lagu sheegay in madaxda kooxda riddada soomaaliya ay ogolaadeen in ciidanka xabashida ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay ka qayb qaataan howlgalka cusub ee dhowaan qaramada midoobay meelmarisay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa sidoo kale xaqiijisay in ciidankeeda ay kasii mid noqon doonaan ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka labada dal waxay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan howlgalka taageerada midooda afrika ee eusom ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda itoobiya kooxda riddada ayaa dhankeeda war-saxaafadeed ay ka soo saartay kulanka muqdisho ku sheegtay in ay tixgelinayso codsiga itoobiya ee ah in ciidankeeda ay ka mid ahaadaan ciidanka howlgalka cusub ee afrikaanta taas oo macnaheedu yahay inay sharciyad siinayso duulaanka xabashida ee soomaaliya warbaahinta qaar ayaa sheegaya in heshiiska kooxda riddada iyo kan itoobiya uusan dhammaystirnayn iyadoo weli uu khilaaf ka taagan yahay tirada ciidanka salibiyiinta itoobiya ee kasii mid ahaan doona ciidanka kufaarta afrikaanta iyo meelaha ay joogi doonaan wararka qaar ayaa tibaaxaya in labada dhinac ay isku marile yihiin tirada ciidanka xabashida ee ka mid ahaan doona isbahaysiga cusub abiy axmed ayaa addisababa ugu yeeray madaxda kooxda riddada waxaana la filayaa in mar kale cadowga itoobiya ay u saxiixaan heshiis lagu gumaysanayo shacabka soomaaliyeed tallaabadan ay kooxda riddada mar kale kula heshiisay cadowga itoobiya wuxuu ka careysiiyey shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna ugu baaqeen bulshada inay qaataan go-aan gobonimo oo ay ka mid noqdaan howlgalka ka dhanka ah saliibiyiinta dalka kusoo duushay hadda laakiin alamtaro way soo dhaaftay baash warkoodana way caddaysteen dowladdana waxaa caddaatay in wixii ay noo sheegi jirtay oo ah etoobiya aan la dirirsannahay inaysan waxba ka jirin oo been iyo brobaganda ay ahaydba oo warkacsi bay ahayd waxay ahayd arrin aan mataqaanaa sax ahayn hadda wixii ka dambeeya waxaa la yidhi muslimka laba jeer god lagama wada qininaa la yidhi hadda wixii ka dambeeya ummadda soomaaliyeed waa inay ka tashadaan ayahooda waa inaan la aaminin fiqi waa inaan la aaminin xasan sheekh siyaasi damboo soomaaliya waa inaan la aaminin waay dalkaas iyo dadkaas badbaadadiisa ummadda soomaaliyeed ay waajib ka saaran tahay wiilka soomaaliyeed gabadha soomaaliyeed maanta dowlad ay isku halayn karaan dalka kama jirto waa inay kacaan bannaan baxaan diyaar garoobaan isku xirmaan midoobaan dagaalada qabiilka iyo waxyaabaha la geliya iska dhaafaan maanta dalkii gacantu ka baxay waa in la diyaargaroob si dalkan loo badbaadin lahaa ayagoo heshiiskii sharci darrada ah ay galeen aan wax raaligelina ka bixin in maanta heshiis lala galo oo wasiiradooda xamar lagu soo dhaweeyey oo maalin walbana mataqaanaa waraaqado isdabamarayo been iyo maarata brobaganda ah loo qoro ciidanka kufaarta ee yuusum ayaa bedelaya ciidankii hore ee loo yaqaanay atmis kuwaasoo ku fashilmay muhiimaddii ay usoo xilsaareen dowladaha reer galbeedka saliibiyiinta ah waad mahadsantahay walaalka abu xasaan ciidamada kufaarta etoobiya ayaa dhac bahasan iyo toogasho ka geystay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga silmiyiinta xabashida sida uu ku waramayo walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan booliska federaaliga ah ee saliibiyiinta itoobiya ay dil iyo dhac baahsan ka geysteen deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee xoogga ku haysato dowladda xabashida itoobiya dhacdadan ayaa laga soo tabiyey degmada dekasuuf oo ka tirsan gobolka liibaan dadka deegaanka ayaa shalay kuwa bariistay ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska federaaliga xabashida gaar ahaan kuwa finaasta loo yaqaan ee ku caanbaxay boobka hantida dadka soomaaliyeed eelawareedyo ayaa soo sheegay in ciidankaasi ay gaadiid nooca xamuulka ah lasoo galeen degmada ciidanka finaasta xabashada ayaa u dhacay bakhaaro ay leeyihiin dadka soomaaliyeed si ay halkaas uga rartaan raashinka iyo hantida tiiley xarumaha ganacsi ee ay u dhaceen eelawareedyadu waxay intaasi ku dareen in dadka shacabka ah ay caro xoogan ka muujiyeen tallaabada ciidanka xabashida ku boobayeen hantida dadka rayidka ah taasi oo keentay banaanbax kooban oo ay ka sameeyeen gudaha suuqa degmada dekasuuf ciidanka nasaarada xabashida ayaa rasaas ooda kaga qaaday dadkii isku soo baxa ka dhigayay magaalada waxayna taasi keentay geerida hooyo afar caruura haysatay iyo dhaawac saddex xubnood oo kale sida lasoo wariyey dadka dhaawacyada qaba ayaa la dhigay xarumaha caafimaadka maamulka ashaadala dirirka ah ee xabashada ugu magacaaban degmada ayaa sheeda sare ka daawanayay ficilada ay ku kaciyeen ciidanka finaasta dowladda xabashida itoobiya ayaa boobka hantida shacabka soomaaliyeed u samaysatay ciidamo gaar ah oo shaqadoodu tahay boobka hantida ummadda ku dhaqan dhulka soomaali galbeed waxaana ka mid ah ciidankaasi kuwa finaasta loogu yeero ee dhaca xoolaha nool ee la dhaqdo iyo raashinka si ay u dhacaana waxay ku shaabidayaan hanti konturbaan ah dhinaca kale dhul gariiro iyo foolkaanooyin ayaa laga soo sheegaya deegaano ka tirsan ismaamulka canfarta ee dalka itoobiya dhulgariirada ka dhacay ismaamulkaasi ayaa lagu sheegay shan dhibic sideed cabirka dhulgariirada khasaaraha ay geysteen ayaa lagu sheegay burbur gaaray dhismayaal dhowr ah foolkaanooyin dhowr ah ayaa lasoo wariyey inay qarxeen muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay mid ka mid ah foolkaanooyinka ka qarxay ismaamulka canfarta
لا إله إلا الله ديت آية عندي ديتك الله يعصتي آه مقاو ديت كذا ديت ديت يلا آه ديت نبي
sagaal iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee diseembar labada kun afar iyo labaatan ayay ahayd markii dhulgariiro isxigxigay ay ka dhaceen duleedka magaalada hawaasa ee dalka itoobiya kolkaas oo gariirka dhulka uu sameeyey si weyn looga dareemay magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka itoobiya mahadsanid caliyare faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo warbixinta warkan waxaa haya walaalka yaasir maxmed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar qorshaysan oo qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya qaraxaasi waxay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen askarta kufaarta xabashida etoobiya waxa uuna qaraxaasi si gaar ah kaga dhacay eeraboorka magaalada baydhabo oo saldhig weyn u ah xabashida etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo etoobiyaan ah kuwaasi oo dhaawacyadoodu culus yihiin dhanka kale wilaayadii hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen kontaroolka maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka galbeed waxaana jira khasaaro murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi waxaana dhawaqa qaraxa si aadah looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne qaraxyadan ka kala dhacay beledweyne iyo baydhabo ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe ay laba qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa kufaarta burundi oo ku lugeynayay deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay waxaana qaraxyadaasi ku baktiyey laba askari oo burundis ah mahadsanid yaasir kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii labiyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol iyo afartanka hijiriga cabduqaadir maxamed rabaani ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey
تعرفنا صحابا تالفنا اقترابا تانسنا بود
kataib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad lix daqiiqo oo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka hijri oo ku beegan sannadka gaar ahaan qaybta kobcinta xoolaha ee maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin deegaanka daymaay ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa laga qaybiyey xoolo badan oo la siinayay dadka mutaystay sakada xoolaha nool maadaama mashruucan uu ahaa kobcinta xoolaha ayaa masaakiinta xoololeyda ah waxaa la siinayey min soddon ilaa iyo shan iyo soddon neef oo ari ah si sannadka soo socda iyaguba ay u noqdaan dadka sakada bixinaya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ee u warramay kataa'ib al ikhbaariya
magayga abdulaahi cabdikariim abdulaahi cabdicali soddon neef ari inay la ii siiyey maaragtay oo walaayada islaamka ii siisay inay sanad kadib si kaliigu rabo walaayadaan ilaaha barakeeyo maga- gacantiis goor kor allaha ka dhigo
علي جناي عبد الله يلي إرادة وعلي سي شدن الشنف وعلي سي سي وليد إسلام سنة كان سنة وعلي إبن ربا أنت أو ما أردت وليد أنا كتاجره أو ما أردت أنا و- أو زقل يقال تانسا خرجها أنا عبد الله إرادة
ولله احتسابا وبحر الحب مادى بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخيها كابتلافي ومن قلبي التصافي معن علي راهن وعلي سي شدن وشن neef laakiin gaadiin sisi allah jar iyo xasaan allah ka sii
التصافي نمضي لا نبالي إلى المجد المنافي إلى المجد المنافي
علي المعل حسن محمد واي maanta waxaan isiisay wareegi soddon iyo shan neef waay waxaan isiisay arakada shabeelle hoose soddon iyo shan neef aan isiisay alla barakeeyo gaalada alla nagu jeediyo magaceyga waa haajiw abda haajiw abda cali ee soddon iyo shan neef aa lii siiye ee walayada shabeellada hoos oo deemaaya liigu siiye ee intii i siisayna guul iyo gargaar allah siiyo gaaladan allah jibiyo gaalada allah jibiyo anagan ilaahay aa ii barakeeyo moorad iyo halkii laga soo bixiyna ee alxamdu lilaahi allah u barakeeyo ee intaasaan leeyahay
waxaa la ii siiyey macagayda aliyow macagayda aliyow guri ku waaye soddon iyo shan neef oo la ii siiyey yaa i siiyey xarakada mujaxidiin khayr allaha ku ilaahay ha barakeeye Eh, intii hoolahaas an dhaqo oo ilaahay i barakeeyo hoola ilaahay iga dhow
aday mishii miyo maada waay soddon iyo shan naf iri ah la ii siiyey ilaaha ii siiyey walaaladaa ii siiyey gacanteeda kor allaha ka dhigay gaalada dhulka allaha ka bar
إلى الله
ma ahan markii ugu horreysay oo maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin qaybtiisa kobcinta xoolaha ay sidan oo kale dhulka uga soo qaadaan xoololey duruufoobay oo ku faqriyoobay kadib markii xoolahooda ay saamaysay abaarihii dalka hore oga dhacay waxaana allaah fadligii dib u soo laabtay xoololeydaas rajadoodii iyo noloshoodii kadib markii maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin uu gacan ku qabtay waana tallaabo uu allah waafajiyey mujaahidiinta
تعرفنا ألفنا اقترابا تآنسنا بود
kulan wadatishi ah oo looga hadlayay sida lagu horumarin karo waxbarashada ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carfaad ayaa tafaasiisha warkani eegaya kulankan oo ahaa mid wadatashi oo u dhexeeyey guddi ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waalidiinta iyo waxgaradka ardayda macadka qurdaba ee farciisa degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacay gudaha degmadaas kulankan ayaa laisku dhaafsaday talooyin ku aadan horumarka waxbarashada iyo sida loo tayan lahaa goobaha waxbarashada macadkan aad baan maxaa la yidhaahdaa fursad ugu helnay ilaah ku mahadsan bacdallaahi walaalihii noo keenay ayaan ku mahadanaynaa waa lagu liibaanay ardayda maadaama iskuulna u furreen waalidiinta intooda badanna ay jecleen meelaha ridada ay joogto carruurtooda inay geeyaan waxay noqotay walax ilaahay noo soo diray oo ninkarna minxa oo ilaahay na siiyey oo iyagu noo noqday macadkan qurdabo owlaadii hadday tahay tayadoodii waxbarasho hadday tahay meel oon annaga ku aaminin karno qalbigayna oo ku degay haddii tahay waa maasha allah marka waxaan leenahay waxaa ka dhiman macadkii waa dhow yahay sanad ilaa waxay ka dhimanbo sida ilmaha kula horeeyaan maxaa ka dambeeya marka baahida koowaad oo noogu daran oon maanta cusbanayn waxay tahay jaamacadaha walaalaha ama walaayaadka kale ay heleen sida alqimoo kale inaan helno ka walaaye ahaan isku xirka waalidka iyo madrasada ama dhinaca gudaha laysagu xiro gudaha loo sameeyo ama u yeeritaan bilaa oo lagu kala warqaato maalan hadeer waxaa joogta waalid in mudiirkii ama mucalimiintii intii hadba loogu talagala soo fariistaan nin walba cunugiisu meesha uu maraayo waalidka laftiisa waxma wada yaqaaniin cunuga waxbaa loo soo dhigaa ma ku kontarooli karo waxaa laga yaaba waalidka inuu waxbarashadiina jecel yahay haddana uusan wixii aqoon u lahayn in haddii la helo marka bil maaloo kale fadhi wadahadal wada fariisi aduu jiro cunugiisu mustawaha uu maraayo meesha uu ka liito in waalidka iyo macalimiinta madrasada ama mudiirka hadba sidii rabaha loo dhigee in xiriir noocaasi jiro waxaa muhiim ah kulamada noocan oo kale in maaragta mar weliba la soo celceliyo si maaragta dadka hamigooda uu kor uu kaca iyo meelaha cilada iyo maaragta dacfiga uu ka jira laisla garto laisla fiiriyo waa horta waa ku boorina marka hore in kulamadan oo kale ay soo noqdaan ama heer gobol ha noqoto ama heer harag ha noqoto mar kasta la iska warqabo sida marka waaye ay waxbarashadii ay ku zaa'idi laheeday ku socon laheeday waa muhiim macalimiinta iyo waalidiinta inay isku xirnaadaan arrinkaas waa wuxuu u yahay muhiimuu u yahay keliya waxa aan ka codsanayno ama aan soo jeedin lahaa waxay tahay in ardayda laga madnuuca moobeelada ay usoo qaadanayaan maxadka xoogaa waxa ugu imaanayo culeysyo ama habsaan ama waxyaabo kale oo markaas laga yaabo waalidiinta ka mid ah duu mid ka reebo kii adiga aad ka reebtay in ku kale oo soo qaatay oo aan laga reebin uu maxadka kula tacaamulo arrinkaas horta waan codsan lahaa kulankan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay guddiga ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku mareen degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan iyadoona ay booqanayeen iskuullada ku yaala wilaayada hiiraan waad mahadsantaha cazaam wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowlad tasiix ah oo bilooyin socotay u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale ee wilaayadaasi walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo haya waa xafladdii ugu horreysay ee noocan oo kale oo khitaami ah oo aan u soo joogo iyadoo loo xiraya macallimiin soddon iyo saddex ah tiradooda ay dhan tahay muddo lix bilooda qaatay tasxiixa qur-aanka kariimka ama tasxiixu tilaawa waa xafladdii ugu horreysaan ka qayb galay taasuna waxay ii tahay farxad weyn xalaqaad kale hadda way jiraan degmooyinka kale ka furan way socdaan laakiin weli wakhtigooda ma dhammaan munaasabad ballaaran oo gabagabo u ahayd dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka qabsoontay masaajidka dabaqaynka ee magaalada taasoo soo socotay muddo ku siman lix bilood xafladdan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jimciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah maamulka sare ee macadka imaam sakhaawe ee lagu barto culuumta qur-aanka marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo iyo waxgaradka deegaanka ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad towciye ah ka jeediyey sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah hadduu macallinku kolba waxa uu dadka barahayo ama uu xambaarsan yahay waxa uu ka aaminsan yahay buu soo gudbinhayaa hadduu ka aaminsan yahay wadiifo yar oo lacag yar uu ardada kaga qaato noloshiisana uu ku dabaro intaa hadday tahay ahmiyadiisa asaguna wax weyn ma soo kordhinayo arday fiicanna ma soo saarayo hadday laakiin ahmiyadda ay noqoto macallinka mujtamacan diintooda wax ka bedel tii nabigana ku soo dabaal calayhi salaatu wasalaam himmadiisi iyo ahmiyaddiisu hadday tahay asna wanaag badan buu la kulmahayaa dad fiicanna wuu soo saarayaa intaasi kadib macalin muhdi oo ah mid ka mid ah macalimiintii dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii lixda bilood ay soo qaateen ee tasxiixa qur-aanka kariimka warbixin yaroo kooban oo aan maaragtay haddaan ka bixiyo waxa isu keenkeenay masaajidkan maanta iyo xafladdan waxaa weeye tasxiixulqur'aan u socday macallimiinta magaalada bu'aale oo bilowday kowdii muxaram hijri macallimiinta ardada ahayd ee wax baranayseen oo tiradooda guud waxay ahaayeen soddon iyo saddex arday ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisa dhammaantoodna way dhammaysteen dhammaantood nabad bay ku dhammaysteen ilaahay fadligiisa nabad bay noogu soo dhammaatay iyo nacmo intaasi waa macluumaadka iyo maaragtay isu keenkeenee maanta halkan isugu nimid inay dadku ay ogaadaan mas-uuliyiintii munaasabadda ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa aburuqiya oo ah mas-uulka lajnada tasxiixa qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah
shayga saddexaad aniga dardaarmaya waxaa weeyaan lijaamiici alumma aan u dardaarmay waxaa weeyaan waxaan leeyahay alqur'aan alqur'aan yaa ummat alislaami alqur'aan alqur'aan yaa ummat alislaami in qur'aanka loo istaago loo kaco la barto laguna dhaqmo masaladaas waan leeyahay masalada iyada dardaarankeeda waxaan u dardaarmayaa ummadda islaamka oo dhan noocyadooda kala duwan rijaalan wa nisaa'an marti sharaf kala duwan oo munaasabadda ka hadashay kadib ugu dambayn waxaa xafladda soo xiray islamarkaana ku dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday macalimiinta qur-aanka ee degmada bu'aale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish kaalinta koowaad macalin yoonis yacquub cabdiraxmaan macalin yoonis boqolkiiba boqol yuu keenaa liya tasxiix maasha allahu dha jazaaka allahu khayr ilaahay ku barkay jazaaka allahu khayr ilaahay ku barkay kaalinta labaad macalin cali cabdulaahi ibraahim macalin cali cabdulaahi ibraahim jazaahu allahu khayran macalin cali boqolkiiba sagaashan iyo sagaal yuu keenay labada macalin kalama dhacaan jazaaka allahu khayran yaa macalin cali maa shaa allahu tabaaraka allah macalinka saddexaad macalin xuseen maxamed cumar fadal macalin xuseen macalin xuseen jazaahu allahu khayran boqolkiiba sagaashan sideed yuu keenay raggu waa isdaba joogaan jazaaka allahu khayran yaa macallim ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala dee raggu hadday tartamaan weligeed raggun baa ku hormari jiray meeshan waad ka wada aflaxdeen ilaahay ha idin barakeeya jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu dowradan lixda bilood ah ee macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale loo soo idleeyey ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah oo ka dhacda guud ahaan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe aad baad u mahadsantahay walaalka bukhaari ugu dambayntii dadweynaha ku dhaqanaa deegaanka biyooley ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha filimka geedigii gurgurta guulama gebi dhaclayn oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib cabdiqani maxmed ayaa si amaqaadaya boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka biyooley ee hoostaga degmada tieglow ayaa saacadihii lasoo dhaafay goob fagaare ah ku daawaday shantii xalqoh ee geedigii garguurta guul mise gibadhacleen kuwaas oo lagu soo bandhigay jaxiimadii xasan garguurta uu kala kulmay furimaha dagaalka labadii sano ee lasoo dhaafay aflaamtan oo inta badan lagu soo qaatay weeraradii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ay ku jebiyeen qabkii xasan garguurte ayaa dhanka kale waxaa ku larnaa hadallo ay jeediyeen siyaasiyiin iyo madax kale oo murtadiin ah kuwaas oo warbaahinta eedeymo kulil isku marinayay kadib markii ay ka muraaljabeen colkii ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga reer biyooley oo si weyn u sugayey aflaamtan ayaa soo buuxiyey halkii lagu daawanayey iyagoona daawashada kadib dareenkooda la wadaagay warbaahinta andalus dumaadhureen deegaankayna ay biyoolay filim uu kumay fiirsaday alkataa'i fasaarti maasha allah ilaahay ha barakaaye ad qiibta koowaad ilaahay qiibta shanaada fiirsadi may aragay geedigii gurguurta guul ama gebadhacleen may liyaabay usu olleh al-shabaab haagan maaragnay dhuluku haagaw hangalla weela usa inlahay lama maalmood iyo maaragnay yahning hirta inlahay soo ma aragay dhabna haysada maasha allah ilaahay rahmaanka ha guulay jaahidiinta allah ha guulay meel kasta rogaan laakiin may inka baagay gaalada nimiyow horta mayb waaye gurguurta mayba dabasinkaridi isiinba si sheegada haytaan gurguurtana khiyaane marwalba latiin markiisan dhamadaasan laymay khiyaanada argaasana isagoo hiskiin qabtaan khiyaanada ma argaasan maya marka may lahaa ha ku tawbasheentaan gurguurta hooba adayna silay ka socota muddo daba ka shabtay adayna mayb waaye adoo gowrac lakin jiida waa araga doonta insha allahu tacaala alxamdulilah ilaahay mahadle oo ku gaalada maarne fasaad iyo maarne antanine tusi iyo olu maarne la dulaayay ilaahay dulaaysaday hasan garguuriti iyo iidinsha iyo baktigay imay fadaana iniyo ilaahay dartisan hanuuna islaamka maarne garabsiya ya fadaan maarne wana fiirsamay badanka yaa badanaaytay garguurita oo maarne anta surinaayay eedan dulaaysanayay yaabanaayay ya maarne inka yaa badanaayta iyo gaaladiis iyo baktigay yaa inka yaa badanaayta ma in mogoda inta islaamka raayadiis safayl an lalmadahayto gaalada raayadii hoos marti amarna yaa in mogoda alxamdulilah ilaahya ka mahadsan oo kamayba eedan daawanay filinkii oo mujaahidiinta cusubaahay oo isoo noocnooce lahasaariya daawanay mayba eedan araani oon ka faraxnay bootadii hasan garguurta intuusku sheegay i bilaayadii isukadhiidii rafaadka isukadhii iyo quruxda yaabyo uu ka aragnay waa usu bootayaay bootooyinkiiyo dawkadhon sheegeen iyo fashilaadii kadhiidii baktijo inta warina uu ka kafraaxaysani eedalin daawadi mujtamaca fara badan magal iyo balaanle fara badan iyo dhallinyaro leh xiisayaan ay tan ku qiibgaan dareenkii haddii aan ooka aan qiyaas ma qiyaaso kor dad badan aa eela jara dareenkan may buwaa maabeen samay wa arda tegin ooka eedaan ka faraxsagna waa una daawani magaaladan biyooley eed idan xiisayaan hataa ciyaalkii kaan ma aragnay idan ku tabni ha dhuumi doono meel han dhuumi daawadaan aragnay marka xiisagii aan uban daraadiye walbada fiirin alkataa'ibku fiirsan oo fiirin fiirinkaas oo ka saabsan mujaahidiin iyo murtadiin dagaalamaayaan mujaahidiinta ilaahayna garab shogolay ilaahay murtadiintana ibi war fayl ee fiirsanay mujaahidiintii oohna dhagangridin inshaantiin mahadaan ku hayn xasan sheekh maxamuud boobtadiis beentiis wal aragay safkuma erfadnay mujaahidiinta nigi quriito kabaan oo murtadiinta laha ku dhagaaga iyo u foodiyo jaranta diin ilaahay walban ka saabsanayn yaa bannaankun lakaleeyacay ma erfadnay inii jeesadaan oo diinta ilaahay jeestan og jihaadka qiib gaadaan erfadnay shaashada war wanaagle fayleyinku moogdahay oonay oo arday diinta ilaahay inii la korkorweelay mujaahidiinkati oo filinkana gaaladana ka jabtay filin fayleyna arday lahan insaari aan ka mahadyahayn ilaahay aan ka mahadyahan aflaamtan ayaa ka mid noqonaya kuwa ugu hadalha inta badan muuqaalada alkataa'ib maadaama ay bannaanka keeneen fashilka kooxda riddada iyadoona dhanka kale bulshada wilaayaadka islaamiga dib u xasuusiyey weeraradii labadii sano oo ina dhaaftay mujaahidiintu ay kusoo afjareen kibirkii iyo isqaadqaadkii murtadiinta aad baad u mahadsantahay cabduqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanig intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu